بصمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بصمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin etoobiya dhinacyada isku haya oo mar kale qarka u saaran inay galaan dagaal sokeeye oo galaafta nolosha boqolaal kun oo ruux xilli kooxda t b l f ay ganafka ku dhufatay dhammaan dadaaladii nabadda wararkii ugu dambeeyey ee dalka itoobiya ayaan idiin haynaa dowladda iiraan oo dhulka soo dhigtay mid ka mida diyaaradaha daroniska casriga ah ee maraykanka muuqaal fiidiyo ahna ku xaqiijisay maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland oo walaac ka muujiyey dhaqaalo ay hay-adaha shisheeye ka jarteen kaas oo saameeyey miisaaniyaddii sii maaliyadeed qodobada kale ee caawa aan idiin heenana waxaa ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee gado oo heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba ka mida beelaha dega gobolkaas bayaan laga soo saaray heshiiskaasi iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa iyo maqaal uu qoray qof markii ugu horraysay soo booqday wilaayaadka islaamiga ah iyo wixii uu ku arkay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii soo kordha ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan itoobiya dhinacyada isku haya oo mar kale qarka u saaran inay galaan dagaal sokeeye oo galaafta nolosha boqolaal kun oo ruux xilli kooxda t b l f ay ganafka ku dhufatay dhammaan dadaaladii nabadda ee halkaasi ka socday qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa faahfaahin laga helayo dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan kaasi oo dhimashadiisu gaartay saddex murtad halka dhaawacuna gaaray saddex kale murtadiinta dagaalkaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa cabdidheere oo ahaa sarkaal taliya kooxa saleymaan gowsar oo ahaa askari iyo xasan megal oo ahaa askari waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka t b l f oo ganafka ku dhuftay ka qaybgalka wadahadalka qaran ee etoobiya maamulka gobolka tigrey ee ay dib u soo celisay t b l f ayaa si cad u diiday ka qaybgalka geedi socodka wadahadalka qaran ee etoobiya isagoo sheegay inaanay jirin cid si sharci ah u matasha dowladda gobolka iyo shacabka tigrey war-saxaafadeeda laga soo saaray arrintan ayaa lagu sheegay in maamulka uusan ka qaybgeli doonin geedi socodka wadahadalka qaran isagoo ku dooday in madashu ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato arrimaha aasaasiga ah ee horyaala shacabka tigrey qoraalka maamulka tigrey wuxuu ku eedeeyey dowladda federaalka ee ra-iisul wasaare abiy axmed inay ku guuldaraysatay fulinta qodobada heshiiskii bretoria ee labada kun laba iyo labaatan gaar ahaan soo celinta dhulka ay tigrey sheeganayso kabixitaanka ciidanka aan tigreyga ahayn iyo dib u celinta barakacayaasha maamulka tigrey wuxuu sheegay in halkii heshiiska la fulin lahaa ay dowladda federaalku sii wado go'doomin weeraro ay u adeegsanayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska islamarkaana tigrey aysan ka helin matalaad ku filan hay-adaha federaalka waxay sidoo kale ku tilmaameen guddiga wadaxaajoodka qaran inuu yahay madal wadahadal oo aan dhab ahayn iyagoo sheegay in dadka tigrayga ah ee ka qaybgalaya ay matalaan oo keliya xisbiga barwaaqo ee abiy axmed balse aysan matelin shacabka ama maamulka tigray dhanka kale guddiga wadahadalka qaran wuxuu ku adkaysanayaa in geedi socod ku yahay mid loo dhan yahay oo madax bannaan balse tan iyo markii la aasaasay labada kun kow iyo labaatan wuxuu la kulmay dhaliilo ay ka mid yihiin ka qaybgal la-aanta dhinacyada muhiimka ah iyo kalsooni darro guddiga wadahadalka qaran ee etoobiya waa guddi uu baarlamaanka etoobiya dhisay diseembar labada kun kow iyo labaatan waxaana loo xilsaaray inuu qabto wadahadal qaran oo loo dhan yahay si xal loogu helo khilaafaadka siyaasadeed iyo qowmiyadeed ee dalka ka jira si kastaba guddigan ayaa sheegay in khilaafaadka siyaasadeed iyo amni ay hakadgeliyeen wadahadallada tigray halka xisbiyo mucaarad ah oo ka jira isla gobolka tigray ay diideen ka qaybgalka kulankaasi ilaa la xaliyo arrimaha muhiimka ah ee gobolka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayuu websayte-ka rediyo alfurqaan maanta daabacay hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka la baxay puntland oo qeeladhaan xoogan ka muujiyey dhaqaalaha ay shisheeyuhu jarteen iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isa soo taraysay qayladhaanta ay shisheeyaha kusoo duuray dalka iyo maamulada ay dalka ka dhiseen ka muujinayeen taageerada ay jarteen reer galbeedka ayaa waxaa arrintaasi ku soo biiray maamulka la baxay puntland wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulka la baxay puntland cabdinaasir xaaji yuusuf ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dhaqaalaha ay shisheeyuhu ka jarteen maamulkaasi ay saameyn xoogan ku dhalisay maamulkooda wuxuu sidoo kale xukuumadda muqdisho ku eedeeyey inay siyaasadaysay deeqihii ay shisheeyuhu u soo marin jireen maamulkooda taasna ay sababtay in hay-adaha reer galbeedka ay tadbiiqiyaan siyaasadda dowladda uu hogaamiyo xasan sheikh waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa iiraan oo dhulka soo dhigtay diyaarad ciidan oo maraykanku leeyahay telefishinka dowladda iiraan ayaa shaaciyey in ciidanka xukuumaddaasi ay dhulka soo dhigeen diyaarad nooca kuwa aan duuliyaha lahayn ee maraykanku leeyahay weerarka lagu soo riday diyaaraddan aan duuliyaha lahayn oo ay fuliyeen nidaamyada difaaca cirka ee iiraan ayaa ka dhacay hawada magaalada bandar cabaas ee dhacdaa xeebta koonfureed ee iiraan muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay haraadiga burburka diyaaradda nooca daroonka ah ee laga soo riday ciidamada maraykanka taasi oo aan nooceeda si rasmi ah loo shaacin waxay tani ku soo beegmaysaa markii saaka jugta qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada bandar cabaas ee koonfurta iiraan sida uu shaaciyey isla telefishanka rasmiga ah ee xukuumadda teheraan cabdi wahaab hadalayntiina caawa waa inagaynta
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka markanna waxaad ku soo dhowaataan maqaal uu qoray qof markii ugu horreysay soo booqday wilaayaadka islaamiga ah iyo wixii uu ku arkay haddaba maqaalkaasi uu qoray qofkaasi markii ugu horreysay yimid wilaayaadka islaamiga ah waxaa inoo soo jeedinaya nuur cali warsame abusheyba sanadkii labada kun afar labaaatankii bilowgiisii baan go'aansaday riyo in muddaha aan ku taamayey inaan rumeeyo taasoo ahayd inaan booqdo qaybo ka mid ah dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka gaar ahaan magaalada uga caansan ee jilib galab casar liiq ah baan ka soo ambabaxnay magaalada caasimadda ee muqdisho aniga oo markaa uun ka yimid dalka dibaddiisa si aan uga dhabeeyo riyadayda markaan magaalada sidaa uga sii baxnay ee aan sii marayno duleedkeeda ayuu darawalkiinagu yidhi waa habeen hadda kama bixi karno halkan ee aan iska seexano salaada subaxna aan dhaqaaqno taladii darawalka waan isku waafaqnay kadib guri uu deganaa buuna geeyey habeenkaasi oo aad buu inoo martisooray sidii heerka sarraysay ee lagu yiqiinay martisoorka soomaalida waxa uuna na siiyey casho fiican halkii baanu innaga iyo darawalkiina ku wada sheekaysanay darawalku balwad buu lahaa haddana dhowr su'aalood oo aan weydiiyey wuxuu u muuqday nin aad ula dhacsan nidaamka xarakada waxyaabihii uu igu yidhi waxaa ka mid ahaa haddii xarakadu ay waddanka qabsan lahayd si fiican baan u shaqaysan lahayn laakiin hadda waxaana dhibay mooryaan dowlad kusheeg ah waa run oo magaalada markaan kasii bicinay baa degmada afgooye oo keliya waxaan marnay ku dhowaad shan isbaaro oo midba gooni baad uga qaadayso darawallada markii aan ka gudubnay afgooye waxaan ku soo dhacnay meel ay fadhiyaan laba walaal oo aan moodayo inay tahay meel walaalaha maaliyaddu ay fadhiyaan markaan aan ka gudubnay ayuu darawalku mar qura dhahay alxamdulilah hadda waana fisi kartaan dhulkii xalaasha ahaa ayaan soo galnay oo uu ula jeedo dhulkii ay maamulayeen jihaadiyiinta ayaan cagta saarnay ka hor inta aan la soo gaarin halka ay walaaluhu maamulaan waxaa laga cabsanayey tuugo inay waddada inoo galaan allahse ayaa ku mahadsan oo naga badbaadiyey markii aan safarkii miinimada ahaa bilownay maskaxdayda wax badan bay sawiranaysay mar kastoo aan arko meel raayada ka taagan tahay walaaluhuna ay joogaan aad baan ugu farxayey safar dheer kadib waxaan imaanay halka lagu magacaabo cali farxaane xilli habeen ah sida dadku ay ii sheegeenna waa deegaan laysku baaro maadaama aad u gudbi rabtid caasimadii wilaayaadka habeenkii halkaas baanu seexnay suuxii bay walaaluhu mid mid inoogu yeereen oo aynu waraysteen halkaan ka imaanay halkaan u socno ujeedkaan u socno iyo cidda meesha nooga horrayso kadib markii hawshoodii dhammaysteen baan ka sii dhaqaaqnay isla duhuradeyna waxaan cagta saarnay caasimaddii islaamka yaa allah maalinkaas ilmo ayaa iga soo daadatay isla markii aan magaalada soo galnayna waxay ishaydu qabatay boor ay ku qorneed aljannatu taxta dilaali siyuuf waan ka sii gudubnay waxaan halkaasi isku helnay walaalkii isoo dhoweynayey waxaan tegay gurigii laygu talagalay galabkaas ma aanan soo bixin waan daalanaa waanan iska seexday waa markii igu horreysay noloshayda ee aan seexdo bacdal cishaa maalinkii xigay ayaan isiri magaalada soo qiimay dhowr meelood baan tegay oo ay ka mid tahay buundada musallaha macalin aadan caashiciirow iyo meelo kaleba waxyaabaha aan aad ula tacajubay waxaa ka mid ahaa in waddooyinka magacyo ay leeyihiin si loo garto tusaale waxaad arkaysaa shaarica xunayn shaarica quba iyo midka muhaajiriinta waxaan booqday madaarista iyo makaatiibta wilaayada waxaan si gaar ah u booqday maktab kitaabo oo ku dhammaystiran yihiin laguna magacaabo shahiidu dacwa anwar al cawlaqi maktabadaas keliya waxay u furan tahay dadka wax akhristaa inay tagaan oo kutubta ay ku mudaalacaystaan xitaa waxaa laygu yiri kitaabka xaafadda ayaad u qaadan kartaa kadib markaad soo akhrisatidna waad soo celinaysaa waxyaabaha kale ee qofka qalbigiisa nuurinayo waxaa ka mid ah magaaladaasi weyn haddii salaada la addimo hal meel oo furan ma arkaysid mooto walaagaari soconaayana maba jiro magaalada dhan waxaad moodaa in laga guuray masaajidda waxaad ku arkaysaa dhallinyaro yaryar oo sunnada ka wada muuqato cimaamadana wada xiran salaaduhu dhammaan masaajidda waa ay buuxsamaan munkaraada lala jahrayana ma arkaysid culimmadu waxay dhahaan dowladda islaami ah way jiraysaa inta ay ka shaqaynayso wanaag firista iyo xumaan reebista maxay yihiin labada qiso ee aadka ii farax geliyey ee aan ku arkay magaalada jilib maalin aan masjid ka soo baxay ayaa waxaan arkay wiil yar oo aan isri malaha waa lix jir wiilkii baan la sheekaystay waxaan weydiiyey maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka wuxuu igu yidri waxaan jeclahay inaan noqdo mujaahid si gaar ah guutada istishaadiyiinta inaana ku biiro oo aan camaliyad istishaadi ah fuliyo qudus inaan furano baan rabaa wallaahi maalinkaasi aad baan u farxay markaan arkay hamiga intaas la eg ee cunugaas yarka ah uu xambaarsan yahay maanta waxaa buuxa kuwo waaweyn oo aan han lahayn amba aad u hooseeya hankooda ilmaha ku kora magaalooyinka ay haystaan maamulada shaaldirirada hamigaasi iyo wax u dhow toona ma lahan mar kale anigoo sidoo kale xaafid ka soo baxay ayaan waxaan arkay carruur dhowr ah oo intay raayada soo qaateen mid ka mid ahna uu hogaamiye u yahay qoryo alwaax laga sameeyeyna wataan oo ku gaardinaya quwa ciza iyo inta ay gaalo joogto mujaahid madaalo carruurtaasi mid toban sano gaaray kuma jirin haddana hamigooda waad la yaabaysaa mar baan waxaan isweydiin jiray maanta jiilka caalamka jooga waad aragtaa sida loo maskax dhaqay raggan halgamaya yaa booskooda buuxin doona laakiin su-aashaasi jawaabteeda waan soo helay jiilka ku barbaara wilaayaadka islaamiga ah baana booskaasi buuxin doona biidnillaahi albaari waxaan ala weydiisanayaa in carruurtaydu ay ku qoraan dhulkan sharciga alle lagu maamulayo sababtu waxay tahay waaqaca aan noolnahay si kastoo waalidka uu u dadaalo haddana bay-ada ayaa saamaysa wayna ka xoog badinaysaa carruurta khilaafadii andalus ayay reer galbeedku goosteen inay soo qiimeeyaan dowladdan dacfigeedana soo arkaan markaa ayaa waxay direen rag ay u aqoonsanaayeen aqoon-yahano iyo muxalliliin magaaladii khilaafada caasimaddu ahayd markii ay yimaadeen ayay waxay arkeen wiilal yaryar oo rimaayada baranaya markaas baa mid ka mid ah wiilashii uu la gafay yoolkii uu liifayey markaas buuna aad u carooday maxaa kugu dhacay markii la weydiiyeyna waxa uu ugu jawaabay maanta hal gaal baa iga badbaaday aqoon-yahanadii way laabteen waxayna dhaheen dowladda jiilkeedu sidan yahay lagama adkaan karo sidaas daraaddeed waxaan ku keenay oo aan leeyahay xarako jiilkeedu sidan yahay lagama adkaan karo maxay ahayd uquwada iimaaniga ah ee aan ku soo arkay magaalada jilib markii aan magaalada joogay walaalka aan ku degay horta ma ahayn walaal qaraabanimo ama mid nasab na kulmiyey oo xitaa isku qabiil maanan ahayn balse waxaan ahayn isku mabda waxaan walaaleyeyna waxay ahayd diinteenna waana midda dhabta ah waayo walaalnimada saxda ah waa midda ku timaada diinta oo alle dartii isku jeclaadaan alle dartiina ay ku kala tagaan maalmihii aan joogay walaalkaasi aad buu ii martisooray anigoo weliba og culaysyada saaran haddana si qiimo badan buu ii sooray waxaan la kulmay walaalo muhaajiriin ah oo ka kala yimid waddamo kala duwan waan la sheekaystay waxaanad moodaa dad isla wada dhashay sida la ysku jecel yahay loo sheekaysanayo waxa keliya ee la iskugu yimidna waa koryeelidda diinka alle mid ka mid ah walaalaha muhaajiriinta ah oo ka soo hijrooday dalka tanzaniya ayaan la sheekaystay wuxuu ii sheegay inay joogaan gabdho iyagana soo hijrooday diinkoodana la soo cararay gabdhahaasi meesha uma degna walaal waalid iyo qaraabo toona laakiin waxay soo dhex galeen walaalo intaaba uga qiimo badan oo diin alle ay ku walaaloobeen aan idinla wadaago qiso cajiib ah oo la iiga sheekeeyey oo qalbigayga aan ka bixin walaal walaalaha ka mid ah ayaan ku yidhi akhuuna bal ma ii sheegi kartaa hal mucjiso oo aad aragtay inta aad saaxaadka joogtay taasoo aad kusii xaqiiqsatay saxnimada dariiqan wuxuu igu yidhi haa waqti waqtiyada ka mid ah annagoo jabhad ah oo joogna meel duur ah ayaa waxaa dhacday in diyaarad ay si ba'an noo duqaysay xilligu waa xilli habeen gudcur ah ishu waxba ma aragto tooshna lama shidi karo oo diyaaraddu hawada ayay weli ku jirtaa walaalo labaatan gaaraya waa naga shahiideen waxaan ka welwelsanahay walaalahaas inuu waagu u baryo oo ay diyaaraddu inta ay sawirito meydadkooda ay qaataan ama aan meeshaba ku dayacno habeenkii oo dhan baa iska ilmaynayey safbarkii annagoo allaha baryayna midkaayana mid kale uusan u gudbi karin ayaa saacado kadib mar qura walaalihii shuhadada ahaa mid ka mid ah lugtiisa iftiin ka ifay kolkaa baan isku qanciyey in alle xaggiisa uu iftiinkan ka socdo si aan walaalaha u aasno waan soo wada baxnay iyadoo qulubtayada uu allah geliyey sakiino cabsidiina ay naga yaaraatay arrinka cajiibka ah wuxuu ahaa in iftiinku keliya uu qabtay intay walaaluhu yaaleen markii baan god weyn meesha ka qodnay kadib baan walaalihii mid mid u gelinay annagoo u dambaysiinay walaalkii ay lugtiisu noo ifaysay markii walaalkaa aan godka gelinay baa walaal naga mid ahaa uu lugtiisa gacanta mariyey sidii baanu iftiinkii uu ku damay allahu akbar wuxuu ii sheegay in habeenkaas walaaluhu ay safar dheer oo lugaha soo jeexeen oo aad loo daalanaa baahi badan ay jirtay haddana waxaasoo rafaad ah alle uu ka dulqaaday wuxuu yidhi walaal baa nagu yidhi maalinkii dagaalkii khandaq ee godka la qodanayey saxaabadu gaajo daran bay dareemeen markaa bay isdhaheen bal nebiga sala allahu calayhi wasalam u taga waaba intaasoo aad alle idin weydiiyo waxaad cuntaane markay u tageen ayay arkeen xabiibkii oo calooshiisu ay saddex dhagax ku xiran tahay gaajo darteed haddana godka wax ka qodaya markaas baan mar qura wada ilmaynay oo aan awoodaysanay annagoo qaadayna isla kelimaadkii ay saxaabadu qaadayeen dagaalkii khandaq taasoo ah naxnu aladiina baayacuu muxammedan cala aljihaadi maa baqaynaa abadan markii aan meesha ku aasnay walaalihii shahiiday kadib safarkaygii ayaana iska sii wadanay ilaa aan ka gaarnay halkii aan rabnay runtii qisadaas waa mid ka mid ah kuwa ugu cajiibsanaa ee aan maqlo dhowaanahan waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa inuu islaamka guuleeyo nuurkaas inoo baxayna uusan inaga dimin cadowga iskugu soo bahaystayna inay dumiyaan nuurkaasi uu allah dhabarka ka jabiyo allow u gargaar walaalaha u istaagay difaaca diinkaaga waxaanan ku soo gunaanadayaa gaalada axwaasheeda baan idin ogeysiine intay kaa rabaan waa adoo gaalka aamine eh addoonkooda adigoo noqdiyo eyga daba jooga axkaamtooda adigoo bartoo aayaddii naca eh adigoo umuuraha xariman lagu ilowsiiyo haddii ay intaa kaa helaan kuma eryayaane ammaantaada bay badinayaan gooryo ayaane adeeryo waxay ku ahaan eheladaadiie afka bay ku siin iyo wuxuu uurka kuu raba eh asal raac haddaad noqoto iyo aayadiyo diinta argagixisadooda tihiyo iyo wiil irhaabi eh waa kuwada ugaarsanahayaan uurka shaydaane waa kuwada unuun goynayaan waa acdaa wuxuye dad baa aaminaya oo u qaba ahlu khayrkiye halkee oroba loo mari ayay uurka ku hayaane ubadkii rag baa geeyey iyo aabbihii dhalaye bal ogow umuurtay wadaan arrimaday reebto cabdisalaam cali muhaajir wa billaahi attawfiiq
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka markan iyo wilaayada gado wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba ka mida beelaha dega gobolkaasi xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen ugaasyo culimaa udiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas ujeedka xafladan ayaa ahayd in heshiis buuxa la kala dhex dhigo beesha garre iyo jifada cili dheere ee ka tirsan beesha mareexaan oo wadadega wilaayadaasi ugu horreyn waxaa kulankaasi kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال الله سبحانه وتعالى ومدى وحكي للشعوب يا قبائل معناها أغيى لنا وحي هيد إن أي أمدى إسوسو قرتان وإنت مسلمين تأنا إسكو ولا ليستان يقو شعوب يا قبائل أه قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الوحو ليه الدذيه وهان إذن أبورني إذنكو شعوبة شعبي وحال إلهذا أمد الدقان كالدقان إيه قبائل كالقدسنا مركي إسكتغان وشعبي waa shacbiga yemen waa shacbiga soomaaliya waa shacbiga kuweyt waa shucuub wey iyo wa qabaa'ila qabaaishuna waa shucuubta kuwa ka hooseeya wey maxaa alle oga yeelay dadkan qabaa'il iyo shucuub litacaarafuu inay isu soo gartaan ninku nasabkiisa inuu ku aftirsado nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tacalamuu ansaabakum maa tasiluuna bihi arxaamakum nasabka barta oo riximka ku xidhiiriya oo ninku ha garta ninkay ma adeerka yihiin lafta uu ka dhashay reerka uu ka dhashay tacaaruf weeye in lagu dagaalamo oo dhiig lagu daadiyo oo loo ficiltamo waa urin jaahiliyadii mushrikiinta ahaa dhaqankoodii wey waa midii alle rasuulkiisa u soo diray inuu ummadda ka baabi'iyo nebigu wuxuu yidhi dacuuha fa innaha muntina afabidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum weliba markaa qabiil ma ahayn ninkii muhaajiriintana muhaajiriintiibuu u dhawaaqay kii ansaarigahana ansaarigu u dhawaaqay nebigu wuxuu yidhi khayladaan maqlaya maxay tahay sidaanaa dhacday rasuulka ilaahay waa laysku habarwacday nebigu wuxuu yidhi afabidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum dacuuha fa inaha muntina ma jaahiliyadii waxay ku dhaqmi jireen yaa reer hebela yaa baad leedihiin arrinkan arrin qurun ah way isaga taga buys qurunkii soomaali way aragtay bakhtiga siday u duugtay garan weyday welina waa la wadaaho nimankaa dadka laynaya ee dalamada ah ayaa lala kala safan yahay oo alle subxaana wa tacaala shareecadiisa lagu hor joogsaday waxay ahayd nimankaa dadka laynaya qabiilka u laynayo qabiil walba in uu soo dhiibo ayna yidhaahdaan wax diyaana ma rabnee ha la qisaaso si dhiiggan dulmigaa u joogsado gadaal baa la marsaday waa la difaacay waa loo dooday dadkii dadka laynayey maxaa ka dhashay abaaraa ka dhashay oo colaad baa ka dhalatay oo cara allaa ka dhalatay haddaan alla u toobadkeenna alla waa naga aqbalayaa towbada laakiin siday soomaali hadda ku socoto intaasaa loo sheegayay qabyaaladu inay wax xurun tahay oo alle subxaana wa tacaala uu nacay iyo rasuulkiisii tabtii baa la difaacaya ummadda muslimiinta ah maanta jihaad bay ku jirtaa gaalo ayaa soo duushay ilaahay diinkiisii la dagaalantay mu'miniintii laysay shareecadii ilaahay duugtay ummaddani waxaa laga rabaa marka inay hubka qaadaan oy diinka ilaahay ku walaaloobaan oo ay gaalada la dagaalamaan ma maanta ayaan intaasoo sano dacwada tawxiidka la waday ayaa maanta qabiil loo dagaalamaya oo lala safanaya oo la leeyahay sidee loo heshiisiiyaa see dhiigga loo joogo mar hore inuu joogsaday ahay ummadda ilaahay diinkiisa inay u dagaalanto alla dooma u naqataa la rabaa qabyaaladu waa wax xun allaiyo rasuulkiisina way naceen nin kastoo mumina waa inuu beri ka qaataa marka alla wuxuu yidhi inna akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa alla agtiisa idinkugu karaamo badan inta alla ka cabsatay qabiil laguma sharafoobo wadannimo laguma sharafoobo nasab iyo dhalasho laguma sharafoobo sharaftu waxay ku jirtaa alla in laga baqa subxaanahu wa tacaala ninka ilaahay dartii loo dilay waa noolaaday ninka qabyaalad loo dilay adduunkana dulli buu ku dhacay aakhirana naar buu galay ilaahay caradiisii buu ku dhacay muslimiinta waxaan leenahay ha ka tagaana qabyaaladda ha ku walaaloobaana islaamnimada iyo tawxiidka gaalada ha loo midoobo waxaan allah weydiisanaynaa subxaana muslimiintaa meesha isugu yimi ee ku heshiiya wixii dhexdooda maray inay ka heshiiyaan ilaahay heshiiska inuu u dhammaystiro inay diinta ilaahay ku walaaloobaan gaaladana ay la dagaalamaan hada wallahu subxaanahu wa tacala aclam intaasi kadib waxaa kulanka laga akhriyey bayaan rasmi ah oo ay ku midaysan yihiin beelaha garre iyo cilidheere ee heshiiska gaaray iyo wilaayada islaamiga ah ee gado oo korjoogta ka ahayd kadib markii walaayada islaamiga ah ee gado gogol nabadeed u fidisay beelaha walaalaha ah ee garre iyo calidheere oo shaqaaqo sababtay dhimasho iyo dhaawac ku dhex martay baadiyaha degmada ceelwaaq nabadeyntaas oo habarbar socotay tuujihaad iyo muxaadaraad iyo kulamo intaas kadib labada beelood waxay isku waafaqeen qodobadan soo socda ugu horeyn waxaan mahad alle ballaaran u celinayaa allah inay ku dhammaystaan wixii dhexmara shareecada islaamka in laga hortago dadka horinayo isku dhaca labada beelood beeluhu in ay kala qaataan diyada dadkii ay iska dileen labada dhinac beesha cali dheere waxay qaadatay in ay xaqiso dhaawaca labada qof ee ka dhalatay beesha gare toddobo muddada lagu bixinayo xoolaha waa laba sano markii laga reebo hal qof lagu bixinayo muddo lix bilood ah fiiro gaar ah tirada dadka dhintay labada beelood waa shan qof oo kale ah beesha cali dheere waxaa laga rabaa diyada laba qof oo gaarayso laba boqol oo neef oo geel ah oo qiimaha mankiiba uu yahay saddex boqol konton iyo shan dollar sidoo kale beesha gare waxaa laga rabaa diyada saddex qof oo ka dhashay beesha cali dheere waxayna gaaraysaa saddex boqol oo neef oo geel ah qiimahuna uu yahay saddex boqol konton iyo shan dollar goobjoogayaasha heshiiska beesha gare nabadoon cali xasan ibraahim macalin cali maxamed saddex nabadoon maxamed kunne cabdi afar nabadoon xasan maxamed shukri sheekh ibraahim cali urur nabadoon aadan khaliif xasan nabadoon cali yuusuf nabadoon isaaq cabdi cali beesha cali dheere naqiib cusmaan maxamuud maxamed naqiibka beesha cali dheere suldaan khaliif xaaji yuusuf xasan suldaan shide ibraahim dhuumaal nabadoon maxamed caafi urur nabadoon cismaan cali ciise nabadoon xasan aadan maxamed nabadoon awiis ismaaciil odayaasha dhaqanka beesha gare ayaa kulanka ka sheegay inay qaateen heshiiskii ay la gaareen beesha celidheere bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin anigu waxaa la yidhaahaa nabadoon cali xasan ibraahim beesha gare aan ka tirsanahay meeshan waxaan baaq uga soo jeedinayaa shaqaaqada ka dhacda degmada ceelwaaq waxaan meesha ka soo jeedinayaa baaq nabadeed aan ku gaarnay markay noogu yeedha gogosha noo fidisay walaayadda islaamiga inaan walaaloognoon joojinno dagaalka iskuna raacnay waxii noogu kala baxay oo dhimasho ah iyo dhaawacaba shareecada islaamka inaan ku waafaqno oon ku xukunno oon wax ku kala qaadanno baannu isla garannay waxaan halkan baaq uga soo jeedinayaa dhammaan beelihii hurguftu kala dhac martay intiina dhegaysanaysay intii kaleba baaq nabadeed baan soo jeedinay iskuna raacnay dadkiinnana waa gaadhsiinay waana la tahniyadiyey waa naloo hambalyeeyey insha allaahu allaha barakeeye walaayadda islaamiga oo gobolka arrintaasu horyaal noogu noqotay gogosha noogu fidisay aanu ku wadaashiinay baan ilaahay baa mahad iskale mahad majaasa u celinayaa maxaad ka bacdi waxaannu qaadannay inaan tubtaa halka ku kala gaarno magta isisiino waxay dhintay boqol geela qofkii waxay dhaawacna markay bogsoodaan shareecada islaamka la waafajiyo waxay muteysteen la siiyo ilaahayna hana gaarsiiyo wakhtigaas magtina waxaan ku kala ku heshiinay nin hore ee dhowr sano jooga lix bilood inaan ku bixinno saddex nin baa nalagu lahaa annagu beesha garee haddaan nahay saddexdii nin nin ka mid ah lix bilood dhexdeed inaan ku bixinno lacagtiisii ama xoolihiisii magtiina lagu lahaa geeliisii lacag baan ku heshiinay geela inaan lacagayno hashii waxaan ka dhignay afar malyan shan boqol iyo konton kila doolareena soddon iyo dhowr kun ay noqotay baanu ku heshiinay geerida waxaan ku heshiinay muddo laba sano ah inaan ku ebiyino ninkii gaarkaana inaan muddo lix bilooda ku dhammayno baan ku heshiinay oonu isugu raacnay insha allaahu dhammaastirkeedana allaanu gaarsiiyo waana ku guulaysanay cabaddana waa joogsana dadkan waa nabadaynay waxaanu u jeesanaynaa markaa ka bacdi dhammaan jahaadiga islaamina inaan ka wada qiib qaadanno dhammaanteenni sidaa aawgeedii waxaan halkan ka soo jeedinayaa dib dambe middaas mid aakhirka noo noqoto inaan noqoto ku dibaagno isku dilno mid aakhir noo noqoto allah nooga dhigo ummaddeennana waxaan maqashiinaynaa inaan nabadownay walaalownay waxii fintate naga dhexdhaxday aan daaweyneen ka gudubnay walaaltinimadii wadajirnimadii wadacunnimadii wada socodnimadii isdhexgalnimadii soo celinno kuna noolaano insha allahu raxmaan intaasaan baaq u soo jeediyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني أولا إلهي أنو ما علينا اللي نعموين كيسا كوا وقيمة بدن ومن نيستي وإسلام مدي أيكا كوتهي ثانيا وحان مهد بلارن وعلينا ومجازة ولاية إسلام كا marti sharaftan iyo xafladan iyo kulankan noo suurtogelisay oo annagoo ka hadlayno shaqaaqooyin iyo wixii dhib ahoo degmada xaggeenna ka dhacay noona islaaxisay sida wanaagga ugu badan ilaahay kitaabkiisa aanan ugu hogaamisay awalna islaam waa la yahay annagana aan ka ajiibnay ayaan in badan u mahad celinaynaa marka labaad halkan waxaanu u baaqaynaa degmadii aan ka nimaanay dadkii aan ka soo baxnay naga war sugayo ayaan waxaan u baaqaynaa inaan nabad ku dhammaysanay xaaladdii jirtay shaqaaqadii dhacday in aan ka heshiinay boqolkiiba boqolna aan ku heshiinay wax dhiba ahoo dambe uusan dhacaynin aan isku raacnay si waafaqsan shareecada islaamka aan isku waafaqnay soona qaadannay nabad buuxda dadweynahaas dadkaas oo naga war sugahayo oo hadda aan u maqannahay maxaa la yiri ku hayo ayaan waxaan u sheegaynaa inaan nabad ku dhammaysannay xaaladdu ay nabad tahay awalba dadweynihii oo dhaqanayo oo nabadooda qabay wax shaqaaqa oo dhib oo dhex yaallay ma jirin niman un khariban oo mooryaan ah oo mufsidiin ah ayaa uun dhibka waday wixii ay geystaan haddii maanta ay geystaan berri ay geystaan in dadweynihii dhibkuu ku faafo ayaan ka baqnay tii ayada ahaydna ilaahay waa nagu guuleeyey in aan nabadejinno oo aan islaaxinno waa ilaahay wuu nagu guuleeyey haddana ugu dambayn waxaan qaadannay nabadda ugu dambaysa oo heshiis ah ayaan soo qaadannay nabaddaas hana la qaato hana laga warqabo gacan dambe oo la qaadi daro ma jirin anjiis aysan jirin nabaddaas hana la adkeeyo annagana waa soo qaadannay xafladdu maanta aan ka hadlayno waa gabagabadaas oo shirkaasi ah waay ilaahay idinkii allaha barakeeya aan leenahay wilaayada islaamka waxa uun lagu dhaqan yahay degmada taas hadda lagu joogaa iyo soomaaliyaba guud ahaanba lagu kala degan yahay waa wilaayada islaamka ilaahay ha barakeeyaan leenahay allah ha guuleeyo ilaahay ha kor yeelo wixii la dhihi lahaa oo ku saabsan xaaladahaas odayaashii hormartay baa ku hadlay anagana taasaan ajidsannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha celidheere ayaa tilmaamay inay si buuxda u dhaqangelin doonaan heshiiska ay la gaareen walaalahooda garre bismillahi الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى ما عد ما أنت إسكلا إلى ما نكون يكو جرؤمة هد علينا uma kadibna walaayada islaamiga ee gobolka gedo ayadana waa u mahad celinaynaa intaa kadib sidaa dadku ay wada og yihiin dad waxmagarada shaydaana ayaga naftooda maslaxadeeda iyo midda islaamka midna aan ogeyn ayaa shaqaaqo ka riday magaalada ceelwaaq iyo agagaarkeeda soonaheeda inta wax garanayso inta islaamkaa waxay ka naxeen oo aan raalli gelinin oo shaydaan iyo mixii raalli geliyey ayaa ka dhacay hadduu dhac yahay hadduu dil yahay intaasna waxgaradka waa xarbinayeen haddee wax walba maalin unbay dhammaadaan ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii ayaga ah maalinkay dhammaanayeen inuu maanta alla ka dhigo annaga odayaasha ah waa fadhiisannay annaga ree caldheeraa waxaan ku wada hadalnay arrintaas xabad joojina in waxmagaradka laga bilaabo maalinkaas aan baaqa joodinay nabad in la qaato oo aan ku bedelanno baaqaas markaan bixinayna annaga ree caldheera ah tan iyo baled xaawaan ka soo soconnay annagaa tashanayno waa wada hadalnay walaalahana garre oo annaga aan nidhi annagaa tashi ku maqan inaan isu tagnaan ku ballanno halkaas ayadoo joogto walaayada islaamiga ah noo yeertay annagoo ree cali dheeraa iyo ree garre waa soo ajiibnay waa nimid waxaan ku heshiinay wixii aan kala qabno dadka la dilay waa dad islaam ah oo birimageyde ah oon waxba galabsan oon waxba dilin oon waxba ogeyn dadka asaga ahaa diyadooda inaan isi siinaan ku heshiino dadkaas lix qof bay ahaayeen waxaan isla qaadanna lixdii qofba in la mago maxaa jira isku mid bay ahaayeen dad islaama oo birimageydaa oo dantooda ayagoo ku jira la dilay bay ahaayeen waa isku waafaqna haddee diyadii waxaan ku heshiinay lacagta hadda xoolaha aan ku kala gadanno afar milyan shan boqol iyo konton neefka geela ah oo u dhiganto saddex boqol konton iyo shan dollar lacagtaasaan ku heshiinay qalinkaan iskula duugnay waxaan qabsannay muddo muddada aan qabsannay ninkii u horreeyey waxaan ku heshiinay lix bilood ugu dambays raggii afarta ahaayoo labada dhinacan kala qabnayna waxaan ku heshiinay laba sano inaan isku siinno saasaan ku heshiinay maanta wax maqan ma laha madaxdannadii oo dhan waa joogtaa annaga nabad baana deeqdo waxaa nagala rabaa ahamiyadtaas ka weyn islaamka inaan u jahaadno diinta inaan u jahaadno dadka inaan ku jahayno inaan dadka islaamkaa dhexdiisa uu isdiriro waa khasaaro adduun iyo aakharaba ah arrinta ayada ahayd marka waxaan rabnaa in laga waantoobo oo ninka dirirahayo oo geesi ah oo xaniiyo leh kelimallaahi lhiyal culya inuu u dagaalamaan rabnaa inuu hantida ku bixiyo annaga odayaasha waxaan diyaar u naha wixii wax garanayo oo ehludiin oo islaam ah jihaadka inaan ka qayb qaadanay waxaan rabnaa marka arrintaas in la wada xoojiyo haddii baaq uu yahay iyo hadduu hadal yahay iyo hadduu waxqabad yahaybo intaasaan kusoo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxgaradkii munaasabadan lagu heshiisiinayey beelaha garre iyo cilidheere ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim maxamed cigaal bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala adaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh awalan alxamdu lilaah alla subxaana wa tacaala baan mahad u celinaynaa nimcada uuna siiyey oo farada badan waxaan u mahad celinaynaa xarakatu al-shabaab mujaahidiin oo ka qayb qaadanayso maarata beelaha walaalaha muslimiinta oo wada degan sidii maaragtay shaqaaqooyinkooda iyo maaragtay loo yarayn lahaa oo nabad loogu soo dabaali lahaa oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku adoonsaday ama ku faral yeelay loo fahamsiin lahaana jazaakum allahu alkhayr baan leenahay dadka muslimiinta ah oo walaalaha wada degan oo dariska ah oo islaamnimadu ka dhexayso oo dhalyuhu ka dhexeeyo oo maaragtay darisku ka dhexeeyo oo wax walba ka dhexeeyaan maalin walbana dad maaragtay shayaadiin ah ama riddo ahoo gaalo ahoo cad oo baraxla ama dad maaragtay shayaadiin oo munaafiqiin oo dadka ku dhex nool ay dhibaatada ka dhex ridahayaan ilaahay subxaana wa tacaala inay ka baqaan waxaan soo dhowaynayaa nabadda hadda aad ku baaqdeen oo beelihiid wada deganaaye walaalahana aad ugu baaqdeen adinkuna aad isla qaadateen iyo heshiiska iyo dhiigaga maaragtay aad kala maaragtay kala calaamaysateen oo dhahdeen maaragtay aan kala qaadanno dadkan aan ku kala samrinana waa inkaga mahad celinayna jazaakum allahu alkhayr baan leenahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa heshiiska asagaa inuu dhaqangeliyo meeshaasna mar dambe aysan shaqaaqada ka soo noqonin shaqaaqadaas way isku dhowaataa mar walbana way soo noqotaa waana la wada ogyahay mar kastoo meesha dhibaata ka dhacda magaalada waa lagu kala qaxaa baadiyaha waa lagu kala qaxaa dawyaha iyo dariska waa lagu kala qaxaa mar kastoo shaqaaqadaasu maarata ay yaratana waa la wada degaa haddee sawirka muuqanaya nabadiina waa muuqataa colkina waa muuqda col wuxuu dhimay waa la arkaa nabad waxay gashayna waa la arkaa marka nabadda hala wada raadiyo qof burcad ahoo ama murtada ama maarata munaafiq ahoo qori duurka la galayna yaan la difaacin oo dad muslimiina yuusan ku dhex noolaanina adduunkana aakhira la-aan baa maarata waxaa laga qaada cinqaab aakharana waxaa laga qaadi maaratay aakhira la-aan baa laga qaadi marka arrintaa ilaahay subxaana wa tacaala ha looga baqo taas intaasaan kusoo gabagabaynaya waan kusoo dhowaynayaa ugu dambayn waxaa munaasabadan kelimad dardaaran ah oo ku socda beelaha heshiiska la kala dhex dhigay ee garre iyo cilidheere ku soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن أولا إلهي بان مهد علينا سبحانه وتعالى نعم كإلهي سبحانه وتعالى أو نوغلي أيان كغا مهد علينا جل جلاله مرباد وحانو مهد علينا دتك مسلمين تاه سلادين تاه سمدون تاه نقوبة تاه وقاسيادة دمان waxaannu leenahay jazaakum allahu khayran khayrkii aad ka shaqayseen midhihiisi waannu aragnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalka aad bixiseen miisaanka aakhiraala idiin saaro wixiise khayrka ah ilaahay wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala iska jiro fidno ciddii sameeyey aysan ku gaar noqonaynin oo wada saamaynayso bulshada inteeda kale hallinaa wax samaynayo halkiinni wax laga qaba maayo waxay saamaynaysaa marka dad kaloo muslimiin oo xalaal ah bay saamaynaysaa waxaannu leenahay marka yacnii sidaba hadda aad ugu gurmateen in aad qadiyadan afka qabataan waxaannu leenahay si guud waa in la dareemo xaaladda markay dhowdahayna la qabto soomaalida waxay tidhaahdaa balaayo afkeedaa la qabtaa hadda afka waa la qabtay ilaahay fadligii qadiyadan si adagaa looga qayb qaatay juhdiyaa lagu bixiyey maantana waxaannu maraynaa baaq nabadeed iyo xaquuq kala qaadasho in ay ku heshiiyaan wixii dhibaato ka dhexdhacay kala xaq qaataan waa lix qof diidood iyo laba qof dhaawacood intaasay kala qaateen si guud wixii qoraal ku cad dadka muslimiinta ah ee bulshada maamulaya indheho odayaa waayo waa odayaasha dhaqanka ayagaa ogaasi ah ayagaa malaaqi ah ayagaa samadoonna ah ayagaa nabadoonna ah ayagaa indhee marka haddii ayaga hallaabaan oo ayaga xumaadaan oo dadkii waxaa weeye wanaaggii oo waxaa weeye ummadda la rabay inay horseedaan ay ka gaabiyaan ummaddaas waxay noqonaysaa ummad baaba ay noqonaysaa qadaayaadka cadowga uu hurinayo iyo dhagarta oo wado in aan dareen gaar u yeelana macnaha maanta shareecadii baan ku hoos nool nahay ilaahay kitaabkiisaa shaqaynayo ummadda marka waxaa la rabaa in loo wajaho dariiqa khayriga ah maanta ummadda meesha loo wajahay waxay tahay in la yidhaahdo nimayow ninkii dagaal rabaayey kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ha dufaaco ajar buu ka helayaa ogaasyaha iyo samadoonnada iyo nuqbada waxaannu leenahay dariiqa ummadda ha lagu hago qodobka kale walaale aan dardaarma waxay tahay odayaal baad noo eheedeen waxgarad baad noo eheedeen culammaad noo eheedeen waa inaad maanta dariiqa jihaadka maadaama in badan maanta waxaa weeye la fahamsan yahay xaqna inuu yahay aanu fahannay waa inaad ummadda hoggaanka u qabataan waa in la arko ogaas ummaddiisu ku hoggaaminayo kitaabkii iyo sunnada nebi moxamed sala allahu calayh wasallam waa in sida aad u qaadeen bakoorada inaad hubka u qaadaan waa sidaad koofiyada aad u qaadeen booshka u qaadaan waa in kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala ummaddan maanta badbaado kale ikhwaanay ma lahan ummaddan meesha ay ku badbaadayso waa kitaabkeedii asalkeedii inuu laabato weeyaan asalkiina waxaa weeyaan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam dowlo islaami ayuu udubada u aasay ouna kaga tegay ummaddan dowladdaasaa marka la rabaa ummadda in lagu hago laguna soo noolay insha allahu tacaala si gaar ah waxaan rabaa inaan dhaho diriska iyo xaquuqda uu leeyahay hal ilaaliyo inta kale waxaan dhihi laha insha allahu tacaala qadiyadan iyo bayaankan iyo waxaa weye heshiiskan ka walaaya ahaan waanu ayadaynaa sidaad waxaa weeyaan ugu ballanteen oo waxaa weeyaan aan tafyiidka idinku nahay markhaati baan ku nahay qolo kasta wixii xaquuqooy qaadatay allah u fududeeyo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala xaqiisa waanu arkaynaa maanta indhana kama doonsana inuu xaq yahay ilaahay xaqnimadiisa hanoo fahamsiiyo wixii baadil ene baadilnimadiisa wuu cad yahay baadilnimadiisa inuu yahay ilaahay hanaga soo leexiyo ummaddeena xaq allah ku sallimo ummaddeena ummatul jihaad allah ka dhigo kelmadeennii iyo kulankeenii intaas ayuu ku xiran yahay haadaa wabillaahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen arbaco ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين